magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay meelaha ugu khayraadka badan soomaaliya marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha haweenka soo gura cagaarka ama bareylaha ayaa ah kuwa nolosha qoyskooda ka maareeya shaqo adag ah waxay subaxdii hore u baxaan beero ku yaala duleedka magaalada jowhar ah ama meelaha u dhow webiga shabeelle halkaasi oo ay kasoo goostaan caleemaha marka ay soo guraan waxay keenaan suuqa si ay u iibiyaan faadamo xasan oo ka mid ah haweenka soo gura cagaarka islamarkaana iibiya ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka laga soo mara iyo sida ay nolosheeda ugu maarayso odaxyaa igu soo muday biyaan soo dhexmar dhiiqo ka xagaantay meel injeeg ahaan raadiyey waa ka soo helaan walaahi wax aan kala kulmale ma dhibkaas iyo biyahaas iyo aan soo dhexmari iyo odaxdaas igu soo durtay iyo rafaadkaasaan kala soo kulmay beera dad ay leeyihiin waa beer aan leeyi ma jiraan ikaafiyo hadda shan kun lee bahayaawo loorkana waa ewer walaahi walaahi wax oo hal doolar dhammeen camal waaye maciishadana waa qaali raashinka kiilada bariiska waa labaatan kun waxaan ku qabana ma leh marka hore soddon kun iyo meelaasaa kiilinaya soddon iyo shan dhanka kale maxamed amiin oo ka mid ah dadka sida joogtada u isticmaala cagaarka ayaa dhankiisa ka warbixiyey muhiimadda isticmaalka cagaarka maalin walbaa soo doontaa aniga waa ku soo kore waan lagu soo koriyey halaanaan ku soo noqda maasha alla alxamdulilah shu haddana waa gataabaan gurigaan geystaa baaraylaan ku darsadaa soort soortuna kugu soconaba iyo koomba garoora la gataa maga dhannaan waa mar laakiin hadda dadka waxay u barteen wuxuu ku leeyahy bariis waxaan cunaynaa oo fur isku dhooqa laba doollar saddex dooraa laga qaada cagaarka waa laba kun oo jaa saddex kun koombada gelida beertaada kaa baxda waa shiidanaynaa waa cunaynaa marka ha marka dhiid waaweynaa kaa imaanaya laakiin bariis cun dhiid ma kaa imaanayaba ada dhan dhexdaa ka jirantaha marka malaarida waxaan dhan waxaa noo keeno marka badarkan meelaha laga keeno oo macis la kontaroolayno oo dabagelayno loorle tararax lagu soo siinoyaa loor kalaa lagu soo shubaya sanadka cusub labada kun iyo labaatanka meesha labada kun iyo sideeddaa lagu qoraa wixii aan iska cunayna wixii waddan ka baxayn waa la qaadanaya si kastaba haatee haween badan oo ku nool magaalada jowhar ah ayaa nolol maalmeedkooda ka maareeya iibinta cagaarka ay ka soo guraan beeraha magaalada jowhar ah iyo sidoo kale hareeraha webiga shabeelle